إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warkafidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan camaliyad nafurnimo ah ayaa ka dhacday xerada iskool buliisiya ee magaalada muqdisho waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalk ku gaaray dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada baay bakool iyo hiiraan kuwaasi oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dhalinyaro ayaa ku dhimatay boosaneer kula dumay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cudurka maskaxda naafeeye ee awtonisamka ayaa ku badanaya carruurta soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay xalqada lixaad ee tixanaha bakool oo lagu soo qaatay deegaan caan ah موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran camaliyad nafurnimo ah ayaa ka dhacday xerada iskool buliisiya ee magaalada muqdisho warka ku saabsan camaliyadaasi waxaa ka waramaya salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed ciise camaliyad nafurnimo ayaa maanta gelinkii dambe waxay ka dhacday xerada iskool buliisiya ee degmada xamar jajab ee magaalada caasimadda ee muqdisho camaliyadda nafurnimada ah oo uu fuliyey istishaadi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana bayaan ka soo baxay taliska ciidanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab faafaahin horedhaca ah looga bixiyey ee weerarka bayaanka waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta ayaa goordhow camaliyad istishaadiye ah la beegsaday xarunta iskool buluusiyo ee degmada xamar jajab magaalada muqdisho camaliyadda oo fuliyey haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta mujaahidiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan cadowga murtadiinta ah kuwaas oo ku sugnaa gudaha xerada waxaa jira khasaare xoogan oo dhimishiya dhaawac ah oo cadowga murtadiinta kasoo gaaray camaliyadda wixii faahfaahin ahna dib ayaan kasoo gudbinaynaa insha allah ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan furnimada ah waxa uu geystay khasaare isugu jira ee dhimashiya dhaawac waxaana la helayaa faahfaahin horedhaca saraakiisha magacyadooda la helayna waxaa ka mid a gaashaanle cabdixakiim iyo sarkaal kale oo lagu magacaabo sugaal cabdulle oo ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxayna ka mid noqdeen saraakiishii maanta ku dhintay weerarka nafurnimo ee ka dhacay ee xerada iskuul bulisiyo ee degmada xamar jijab ee magaalada muqdisho wixii faahfaahin ah ee ku soo kordhana wararka iyo barnaamijyada ayay dhegeystayaasheenu kaga bogan doonaan insha allah waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkaasi waxaa soo gudbinaya maxamed daahir waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay deegaanka geerille ee duleedka degmada ceeldheer wilaayada galgaduud halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dagaaladaasi oo dhowr jeer la isku soo noqnoqday ayaa lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo ku firxaday dhulka hawdka ah dhimashada ciidamada dowladda federaalka ayaa gaartay soddon iyo lix askari oo kow iyo soddon ka mid ah meydadkooda looga cararay fagaaraha lagu dagaalamay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka ku soo furtay kow iyo soddon qori rasaas iyo saanad ciidan oo laga faramuruujiyey ciidamada dowladda federaalka taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacdihii lasoo dhaafay soo saaray war qoraal ah oo ay kaga hadleen weerar qorshaysan ee lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo dhaqdhaqaaq ka waday deegaano dhacabariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi weerarka ayaa ka dhacay deegaanka geerin leh ee hoostaga degmada ceeldheer halkaas oo ay cadowga murtadiinta ah ku dhibaataynayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacaya dhulka daaqa ah ay xoolodhaqatadu ku nooshahay dagaal xoogan kadib allah ayaa jabiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii ay markii hore ka soo duulaan tageen ayaa la raaciyey bayaanka weerarkan ayaa qayb ka ah baa la yidhi howlgallo xiriir ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fulinayeen deegaanada dhacabariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhirifyo u ah ay ka wadeen colaad ashahaado la dirirnimo ah oo looga soo horjeedo ku dhaqanka shareecada islaamka allah ayay mahad oo idil u sugnaatay guulayey addoommadiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarana dhexal siiya cadowga islaamka iyo muslimiinta ayaa la raaciyey bayaanka oo gebagabadii lagu bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee dagaalka galay waxaan bogaadinaynaa geesyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo uu allah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah ilaa ayagiiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ee allah keliya u sugnaanayso ayaa lagu soo gabagabeeya bayaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada baay bakool iyo hiiraan kuwaasoo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolada baay bakool iyo hiiraan haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka bakool rag hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar saf ballaaran ah waxa ay ku qaadeen saldhigya ciidamada dowladda federaalka oo ku leeyihiin degmada xudur kaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo lagu magacaabo maxamed saney ayaa ku dhintay dagaalka ka dhacay xudur halka sidoo kalena toddoba kale ay ku dhaawacmeen dhanka gobolka bayna dagaal culus oo shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada bardaale ayaa waxaa dagaalkaas ku gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada ethoobiya ayaa ku dhaawacmay dagaalka ka dhacay bardaale halkaas sidoo kalena ciidamada xabashida ethoobiya laga gubay gaari uuraal ah isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen xero askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin halka loo yaqaano maayafulka ee magaalada baydhabo dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku weeraray fariisin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku lahaayeen buundada weyn ee magaalada beledweyne ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada beledweyne ayaana qarxaas ku dhaawacmay kaas oo magaciisa lagu soo koobay cabdigashiin dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal ciidamada kenya ku qabsaday gobolkaas weerarkaas oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka fiinow ee hoostaga degmada lafey ee ku jira gumaysiga dowladda kenya khasaaraha dhimasho ee ciidamada kenyaatiga ayaana gaaray shan askari oo uu sargaal ku jiro halka dhaawacuna uu yahay ilaa toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhalinyaro ayaa ku dhimatay boosaneer kula soo dumay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan dhalinyaro ayaa ku dhimatay boosaneer kula soo dumay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalintii shalay laba dhalinyaro ah ayaa ku dhimatay mid kalena xanuun xagga maskaxda ah ayuu ka qaaday boosaneer ay qodayeen oo kula soo dumay magaalada beledweyne dhacdadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda kooshin ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun musiibo ayaa meesha ka dhacday adduu ilaah kuu diidin xaafadda ayaan deganahay nimankan musqushaan bay ka shaqaynayeen musqushaan bay ka shaqaynayeen marka waa lala heshiiyey ayagoo marka shaqadii wado oo waxa wixii ku jira musqusha oo wasaqaha ka soo saaray oo bannaanka u soo saaray ayay maaragtay kuleelka jira awgiis marka ayagoo iskaba bedela ayaa mid kamida waxa ku xirmay naqashka sida maaragtay hakusha goobjooga inoo sheegay naqashka ku xirmay kii kale ka daba tegay haddana naftigiisa naqashka ku xirmay marka musiibadaas meesha ka dhacday allah u naxariisto duulaa kuu diidin musqushna duulaa ku mashquul oo iska buuxsato la xira ayay ahayd marka way ka shaqaynayeen waada la heshii shaqadooday haysteen oo xalaasha ah marka waxaan leenahay allah u naxariisto ayagoo marka shaqadii wato marka dhiiqada markay soo saareen sida arkaysiin ay bannaanka kusoo wada saareen kuleelka jira awgiis iyo maaragtay iyo culaysaha jira kuleelka jira awgiis ayagoo maaragtay iska bedela maaragtay hakusha nibato gala ayaa naqashka ayaa ku xirmay qofee naqashka ku xirmayna waa ogaa kartaa culays ka dhaca qofkii kalena hadduu ilaa kuu diyasan waa ka daba tago maaga soo bixi labadoodii halkaas bay ku dhinteen innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dadka muruq maalatada ah ee ka shaqaysta godadka oo ay ka mid yihiin boosarneyrada ayaa waxaa soo wajahaa mararka qaar in uu ku soo dumo iyagoo uu ku jiro godka waxaana ka dhasha dhimasho iyo dhaawac oo midaan la mid ah cudurka maskaxda naafeeya ee otonisamka ayaa ku badanaya caruurta soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka warbixinta warkaasi farxaan cali ayaa soo gudbinaya carruurta ay da'doodu tahay afar jirka ayaa lix iyo tobankiiba la sheegay inuu hal canug qabo cudurkan loo yaqaano autismka sida lagu xusay daraasad dhowaan ka soo baxday gobolka minnesota ee ay soomaalidu ku badan yihiin marka loo fiiriyo daraasaddan carruurta soomaalida ayaa dadka kale uga badan cudurkan iyadoo lagu xusay in shucuubta kale ee gobolka ku nool saddex iyo kontonkii carruur ahba uu cudurkani qabo hal canug tani ayaa welwel ku abuurtay dadka soomaalida ah ee ku nool gobolka minnesota waxaana arrintaasi ka warramay xaashi shaafi oo ka mid ah soomaalida dalkaasi ku nool toban sano ka hor istaadi la sameeyey statetka waxay noqdeen soomaalida lambarka ugu badan ee otisimka ah marka loo eego dadka degan minnesota ahaan middanna runtii waxay nagu noqotay mid tacajub ah annagoo tii horeba daaladhacaynay oo dhibaatada aynugu haysay familo badan waxaa la helay runtii ilmahooda kuwa afar lahaa saddex ay qabaan kuwa halka qaba oo hadda istaadiga ugu dambeeyey oo wasaaradda caafimaadka ay samaysay lambarka aada u batay marka taasaa lala yaabaya ethnig ahaan marka loo eego ethnigiyada degan minnesota oo cadaanka uu ku jiro boqolkiiba boqol laga badan aada nooga badan yaa waxaan ka badanay cudurkan ahaan marka la yidhaha autismka inay soomaalida ka badato marka waa xanuun runtii bulshadeena ay aad aad macnaha uga murugeysan tahay runtii dhib weynan uga haysa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa cudurkan awtiisamka ku faafayay gobolka ay soomaalidu degto ee minnesota iyadoo ilaa iyo hadda la garanayn halka uu ka yimid iyo waxa sababay cudurkan marka ay yimaadaan maqaadiirta noocan ah ayaa waxaa looga badbaadaa in loo laabto allah subxaanahu wa tacaala warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay xalqada lixaad ee tixanaha bakool oo lagu soo qaatay deegaan caan ah warkaasi waxaa soo jeedinaya yaasir cabdalla
waa qaybta lixaad ee taxnaa bogool oo ah socdaal shaqo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ku martay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga bogool oo lagu maamulo shareecada islaamka xalqadan waxaa lagu soo bandhigay wanaagga iyo khayrka ka jira deegaanka biyoley oo ah deegaan caan ah oo hoostaga magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga bogool si la mid ah deegaanadii aan socdaalka ku marnay halkan waxaa ka jira horumaro ballaaran oo lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana muuqaalka lagu arkayaa jawi xasiloon ee ay ku jiraan dadka halkan ku nool deegaanka waxa uu leeyahay suuq ay dadku isugu yimaadaan toddobaadkiiba maalinta jimcaha kaasoo loogu yimaado dhul fog waxaana uu qof weliba keensadaa badeecada uu haysto si macaashiyo faa'iido uga raadiyo mid ka mid ah ganacsatada deegaanka biyoley ayaa ka sheekeeyey nabadda iyo wanaagga ka jira deegaankooda amniga eed aan sugni alaabtuntan markiin masaajidkan baanan tataale ku tabaan ma may buah malgaalo hati kudaan talees ku taalaas walas ku tabe alxamdulillah eed link fiili amniga ma sha allah deegaanka biyole marka dib loo raaco taariikhda soomaalida wuxuu ka mid yahay goobaha ku caanbaxay waxa allah caza wajalla caragelinaya waxaa halkan sanad waliba lagu dhigi jiray siyaar iyadoo la baryayo dad waa hore geeriyooday mid ka mid ah odayaasha xilligaasi goobjoogga ahaa waqti xaadirkan allah uu fahamsiiyey halista ficladii halkan lagu samaynayay ayaa ka sheekeeyey waxay dadku samayn jireen
amarkoob irinka badado irin faydheebe dhahala dogda la siyaarade iringa la gooriye bunga la dube suura la kariye ambuuli la kariye miilan naskoye awoyow yadhere may kala jare sheekhunu wale waadi ilaahay karala nagada walla araa wali lihigide sharad walla araa wali lihigide sharad qabrikii sheekeeranga lahta tariige meela likiire ayla leesha wasoo owlaada waaye owlaad ilaahowna si aragta haddii ilaahay karaana nagada meegantaawaa ka jarna adin adi waa adika tuugo ilaahaynin tuug intii ununsa owlaad kaalna inkastoo biyole ay kala mid tahay dhaqanka ka hor imaanaya shareecada islaamka inta badan gobolada iyo deegaanada soomaalida haddana dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa gebi ahaanba zuulay muuqaaladaas dadkuna waxay yihiin kuwo allah ku xihan towxiidkana aad u bartay biyoley ayaa waxaa ka furan madaaris iyo goobo waxbarasho oo lagu barto diinta islaamka jiilka yar ee soo karaya ayaana ah jiil lagu anqariyay towxiidka marka bidhaantooda aragtana waa kuwo farxad gelinaya qofka muslimka ah booqashada biyoley ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ku tagtay ayaa ahaa gunaanadka taxniib bokol ee maalmihii tegay baahisay alfurqaan waxaana noo ballannaa muuqaalo kale oo ka xiiso badan kuwan iyo wakhtiga ay ku soo aadaan inshaa allah
warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa